marka istiqaamada ayaan kasoo baxnay oo baabkii inoogu dambeeyey iyo ahayd maxaa la yidhahdaa tafakur fi cadamat illahi tacaala ay ma la haystaa inta badan kitaabka fahrisida hadii laga soo fiirsho baa baabka baabka tobanaad ya a baabka tobanaad bismi illaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilaahi رab العaalamiin نaxmadh وnastaciin وnastغfir وnastahdiih وnacuudu biاllahi min shuruuri anfusina وsayi'aati acmaalina man yهdih illah falaa mdila lah وman yudlil falaa haadiya lah وأshhadu an la ilaha ilا اllah waxdah la shariika lah وأshhadu ana mحamada cabduh وrasuulh allahuma sali wasalim wbaarik cala sayidina muxamed nabiy lumiye wacala alihi wasaxbihi wasalama ajmaciin baabun hada kanu baabun baab waaye fi lmubaadarati in loo degdego ila alkhayraati khayraadka in loo degdego ayuu baab u yahay iyo waxasi man tawajaha qofkii u jeesta khayraadka in lagu dhiiri geliyo likhayrin khayr qofkii u jeesta cala aliqbaali calayhi inuu khayrkaas qaabilo in lagu dhiirigeliyo ayaa uu baab yahay biljiddi si dhab ah inuu qofkaas khayrka ugu degdego min gayri taradudin isagoon ka naqnaqanin isagoon ka shakinin inuu u degdego khayraadka qofka sidii loogu dhiirigeli lahay waxa waaye khayraadka oo qofka bini aadamka ou samaynaayo inuu u degdego laguna dhiirigeliyo ayuu baabkaanu ka hadlaa qaala allahu tacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yihi fastabiquu lkhayraat fastabiquu u tartama alkhayraati khayraadka u tartama ayuu ilaahay qur-aankiisa ku yihi khayraadka u tartama muga lagu leeyahay khayr waxaa soo gelayo wax allaala iyo wixii wanaag ah oo dhan ayaa soo gelayo oosuu ilaahay qur-aankiisa meel kale ku yihi wafcalu lkhayraati lacalakum tuflixuuna khayr sameeya aada liibaanteeda khayr marka waxaa la yidhahdaa wax allaala iyo wixii wanaaga ee haddii aad samaysid ilaahay agtiisa aada uga gaaraysid ajir iyo xasanaad ciddii bini aadana ee kugu aragtana ay kugu mahadihayso maxaa yeelay khayraadka waxaa waaye qofka bini aadamka xataa ayuusan abaal kaa siinin ousan ajir kaa siinina waa kugu ammaana maxaa yeele masalan qofkii hadduu weji furan kugu salaamo qofkii ku salaama qofkii jidka wasak ka qaada qofkii cibaadaysanaayo wixii wanaaga xataa intaan xasanaadka la gaarin insaanka arkaayo ayaa dareemaayo inuu qofkaan wanaagga uu ku jira ay fiican yihiin marka khayrka sidaasaa lagu yaqaanaa shareecaduna waxaa waaye wixii khayraad oo dhanba waaba na amartay ilaahay qur-aankiisa nagu amroo yihi wafcalu lkhayraati wixii khayra sameeya oo wixii wanaaga khayr waxaa soomaaliya u yihahdaa wanaag wixii wanaagsan sameeya waa kau nabigeyna yihi calayhi salaatu salaam diintan islaamka wixii khayra oo iyada ka horeeyay khayray u kordhihaysaa macnaa qofkii wanaag horuu samayn garay diinta islaamka wanaaggii wanaag lay kusii amraysaa diintu ma kaa reebayso wax wanaaga waxay ku amraysaa wixii wanaagsanaay sidii loo sii badi lahay misaal waxaad kasoo qaadaa adiga labadii waalid oo ku dhashay inaad baari u naqatid dadka masalan islaamkii ka hor carabaha dad badanaa waalidkood baari u ahaayeen macnuhu marka islaamka markuu yimid abaal mar lagaa siiha laguu sii ballan qaado haddaad run sheegtid runtu waa wax wanaaga diinta islaamka waxay ku ballan qaaday haddaad runti sheegtid ajir iyo khayraad helayso haddaad dad xariirisid oo dadka qaraabada iyo akhwaankaada aada xariirisid waa khayraadaad samaysay wanaagaad samaysay diinta islaamka maxay ka degtay ajiraad lagaasii siiha marka khayraad waxaa la yidhahdaa wixii haddaad samaysidna ilaahay agtiisa aada ajir ka helaysid dadka kula joogana ay kugu mahadihaayaan oo adiga la dareemi karo qofkaan inuu wanaag sameeyey marka wanaaggu saasuu ku yimaadaa marka saasaa la rabaa ilahay marka wuxuu aayad kale ku yidhi wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin min rabbikum dambi dhaaf oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday u degdega wa jannatin e ilaa jannatin janno xaggeeda u degdega carduha asamaawaatu waraldu janno baldheerkeedu ou la eg yahay dhulkay cerka marka waxaa waaye janno u degdega jannadu intay meel ku taallo loo kala ordi maayo ee waxa waaye camalkii janno ku gaarsii lahaay u degdega lan marka lagu leeyahay jannada u degdega ama makfirada ilaahay u degdega shaygu haddoo meel ku yaallo waa loo tartami lahay laakiin macnaha maxaa laga wadaa meel maxaa loogu xiray camalka ayaa ku cabira camal saalix haddaad samaysid dambi dhaafka ilahay ku helaysaa haddaad camal saalixa samaysid janno ku gaarsiiha marka macnaheedu marka maxay tahay waa tii xadiidka nabiga ou yiri hadda ka hor aan soo maray aheeday kullu naasi yaqdu fabaayicu nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa dadka dhammaantooda subaxdii waa soo kalahaya qof walba hurdo ka soo kaca marka hurdo ka soo kaca maxuu soo kacay naftaan taada adiga kugu jirto ayaad iibsani marka hurdo ka soo kacday ilaan maxaa ugu horeeyo indhaha markaad kala qaadid indhahaada meelay ku dhaceen meeshay indhahaada ku dhaceen ma ilaahayaa raalli ka ah mase ilaahay u carooha hadday meel ilaahay raalli ka yihiin indhahaada ay ku dhacaan ajirga sawaabaa lagaa siiya hadday meel xaaraana ku dhacaan inaad kasoo celisaa la rabaa haddaad kasoo celi weysid waa dambowda marka naftaan taadaa fiiri maalin walbaad waa iibiyohaysaa imaa inaad ilaahay ka gaddo oo aad maaragtay xasanaadkii makfiradii aad geyso ima inaad shaydaan ka gaddo oo naftaada shaydaan hogaansado marka ilahay kugu dhiirigala wuxuu kuleeyahay wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin min rabbikum ay ilaa acmaalin tu-adiikum ilaa makfirati illaahi acmaal idin gaarsiisa ilaahay dambi dhaafkiisa u degdega labadaas waa middaa lagaa raba adiga oo ila timaado wa jannatin janno u degdega jannadaasoo carduha asamaawaatu walardu janno baldhaafkeedu leegyahay dhulka ee cerka jannada dhan macnaha lagama wado ayada dhaa balaafkeeda dhulka ee cerka leegyahay waxa waaye qofka bini aadamka halka jannada uu ku leeyahay miqdaarka qofka caadiga uu ku leeyahay ayaa baldhaafkiisa waxa uu leeyahay kaaha dhulka ee cerka intay leegtahay dhirarkeeda muxuu leeyahay mug waata kawaqatin xadiidka bukhaari kusoo arooray ninkii ugu dambeeyey jannada inuu galo ee abi hureyra uu ka sheekeynayo markii ilaahay uu naarta kasoo saaro ee ballanka laga qaado oo la yidhahdo haye naarta haddii lagaa soo saaro maxaa kaloo rabtaa ilaahay waxba kale ma raba mar le naarta iga bix markii naarta laga bixiyo janna naartaa laga horjeedinaya ilahu naarta iga sii jeedi ballan ma qaadinoo hadda maya mar kale wax kale maku weydinaya jannadaa lagasii waxaa la tusinaya jannadii ilahu jannada muusafir kale ii dhawey marka ugu dambayso maxay ahayd arrinta jannadiyaa la geynaya waxaa leeyahay jannada caqligaaga tamani wax allaala xaartaan ku siinaa inta caqligiisu gaari karo guryo maal waxaarta sheego markau sheegto a waxaa laleeyahay raalli ma ku tahay boqor adduunyada joogo intou milki lahaay oo kalaan ku siiha markaasu qof inta yaaba wuxuu leeyahy ilahu ma igu dheedheela aniga ilah wuxuu leeyahy makugu dheedheelaayo rabulcizi ma dheelo markaasa waxaa laleeyahay waxaan ku siiyey dhulka intau leegyahay dhulka intau leegyahay mulkigiisa oo kalaan ku siiyey markaasuu qofka yaaba markaas xataa intau farxo wuxuu leeyahay ilah inta anigii siisoo kale qof qaba ma jiraa waa kii ugu dambeeyey jannada markaasa waxaa laleeyahay walaka miluhaa wa miluhaa wa miluhaa wa miluhaa wa miluhaa casharata maraatin dhulka intuu leegyahay toban ijibaalkiisaa lagu siiyey maxay leegtaha marka jannadaas magaadi xataa macnaha ma xisaabi kartaa qofkii ugu janno yar ahlu jannada qofka ugu manzaa yar ayuu nabigeyna wuxuu yihi waa qofka ugu daraje yar oo janno gala wuxuu la egyahay dhulka la siiyey kun sano meel loo socdo kun sano meel ad u socoto a qofka milkigiisu leegyahay waa qofka jannada ugu daraje yar kii ugu daraje sarre markaa ad xisaabi kartaa marka caqligaada xataa maba keeni karaa kun sano meel loo socdo haddii ilaahay ku siiyey markaas maxay ahaada macnaheed in loo degdego alaikum salaam waxaa bini aadamka lagu yaqaanaa hal qawlo haddaad gadanaysid ama hal abaartamiint haddaad gadanaysid meeqasaa shaqaynaa lacagtaa ku gadanaysid habeen baan loo soo jeeday waa midhigeena waxaan leenahay ma ka gaarin guriga albaabkaa iga maqan shibaakadaa iga maqan ma fadhiisa karo qofkii la yara dhulkaan cerkaana lagu siiha ka warre dadaalka lagaa raba maxuu la ekaana marka dadaalka nalaka rabo wax weyn waayo laakin annagana maxaan u qabnaa inaan il nibigsigeed kuhelayno ilahay il nibigsigeed waa kugu sii karaa laakin maxay kaa rabtaa ahal u noqo in ahal kugu siiyo ikhlaaskaa lagaa helo adiga camalka saalixa lagaa helo marka inaad ilaahay caabudid oo si dhaba u caabudid ha lagaa helo il nibigsigeed ina ilahay kuu gaarsiyo waxay ku taha ma laha laakin adiga maxaa lagaa rabaa inaad la timaadid inaad ahal u noqotid marka ilahi wuxuu uri wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin min rabbikum makfiro xagga rabbigiina ka ahaatay u degdega oo macnaha acmaal oo idin waajibisa inuu ilaahay idin dambi dhaafo iyo wa jannatin acmaal idin gaarsiisa jannada ilaahay carduha asamaawaatu waalardu ucidad waxaa loo diyaar gareeyay jannadaas lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baq oo muttaqiinta taqwa horaan usoo sheegno macnaheedu waxa waaye inaad la timaadid wax allaala wixii ilaahay ku amray oo aad ka dhowrsatid wax allaala wixii ilaahay kaa reebay taqwa macnehedu waa intaasaan wa ama alaxaadiidu axaadiida falawalu midka ugu horeeya can abi hurayrata abi hurayra ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqde ana rasuula allahi sala allahu alay waslam rasuulka ilaahay qaala inuu yihi baadiruu u degdega bilacmaali acmaasha kana degdega oo la degdega asaalixati acmaasha saalixa la degdega oo intaysan idinku imaanin arrimaha soo socdo acmaal khayraada la imaada fasatakuunu waxaa ahaanayo fitanun fidnooyin ah ayaa ahaa doono fidnooyinkaasoo ka qidacileyli habeenka gabalkiisoo kale tooda habeenka gabalkiisoo kalea almudlimi ee mu- mugdiga ahay habeenka mugdiga ah gabalkiisoo kale waxaad u qabtaa habeenkii saacadda saacadda ka dambayso mugdigu inuu meel kasoo go-a u soo badana mugdigu inuu meel kasoo go-a u fiirso makribka mugga la joogo muggeeda kusoo gala marka xoogaa hardii la joogo muggeeda kusoo gala ilaa marka dambe maxaa arkaysaa ilaa aad gacantaada uga jeedi weyso ilaa mugdigu maxau noqday qibcooyin isoo daba yaal macnaha saacadda saacadda ka dambayso waa soo ziyaada waa soo ziyaada marka fidnooyin sidii habeenka oo mugdigiisa usoo go-go-aayo isu soo daba yaalo oo waxaa imaanaya akhiri zamaanka hadii la gaaro fidnooyin fara badan oo aan waxba laga gaaro hadda haddaan kasoo qaadno usbuuci lasoo dhaafay fidnadii caalamka ka dhacday waxay culummadu ay ku tilmaameen nimanka saanisiinta markay sheegaan laba daqiiqa wax ka yar waxaa la idhahdaa hal second camal wax ah ayaa baddu ay gelgelay haddii marka ilaahay maarata fidnooyinkiisa wax hal saac socda hadii ay imaanayan ka war dhulka maxaa ku noolaan lahay hal second ayaa intaasoo dawla baabicisay maxaad u malayn lahayd marka awoodda ilaahay marka fidnooyinka imaahayo sidaasoo kale tood fidnooyina imaanayo fidnadu macnuhu maa in lagu halaajiyey keliya haddii mar iimaanka lagaa qaado ama ilmahaadu kaa dhumaan ama caqiidadu dhunto ama maxaa fidnadu nooc nooc walbay geli kartaa fidnadu ma aha keliya in badan inta lagu soo foruro ay biyo ku dilaan waaba dhimata markaas laakiin waxaa musiiba kugu dhacday adoo nool haddii aad waxba qabsan weyso ama iimaanka lagaa xiro ama ilmahaada ay dhumaan waxaad aasiyaki utacbayt aawo noloshaadi dhan ay baabacdo marka ila- nabiga wuxuu leeyahay fidnooyin oo sida habeenka mugdiga usoo gogoa maaragtay ka degdega yusbixu rajula fidnooyinka uu nabiga u tilmaama marka yusbixu rajula ninku waa ahaana ama waa waaberiisanaa mu'minan isagoo muumina ninku wuxuu waaberiisanaa isaga oo maarata muumina macnaha qof ayaa laga wadaa rajulka waa lagu soo halqabsadaa wayumsii qofkaasu waxau galbaysanaa oo qoraxda u dhacaysaa kaafiran soo kaafir nin masaaka waagi waxau bari markau bari waxuu ahay muumin u ahay galabta markii la gaaray gaalow maray maxaa imaanaya adduunyaa baabi'is markaas adduunyaa baabi'is saaki waa laga yaaba salaadu soo dukaday maarata muumin u ahay cibaado la yimiday galabta gaalnimo gaaray ama diinta ilaahay meel ka inkiray ama waa qalloocday ama waxaaba waa waxauba gala maxaa la yidhaha gaalnimow galay wuxuuna adduunyaha leenaya marka ninkaas maxaa imaanaya waa dhibaato oo fidnooyin u yimideen wayumsii qofku waa ahaana mu'minan waxau galbaysanaa isagoo muumina wayusbixu waxaa waaga u baryaa kaafiran isagoo kaafira maxaa yeelay diintiyo waxyaababa waxuu la yimide macaasi keenta inuu ilaahay caradiisa ay ku dhacdo macaasi keenta inay carada ilaahay ay ku dhacdo yabiicu qofkaas waa gadanaa waa kanaa habkay ugu dhacayso nabigaa sheegay yabiicu qofkaas waa iibsanaa diinahu diinkiisa bicaralin wax bandhig ah oo min addunya wax yaroo bandhig adduunyaa ayuu ku iibsanaa wax yar oo bandhig adduunyaa ayuu ku iibsanaa waa ka warqabteen hadda dadkaan annaga aan naqaano misaal waxaad kasoo qaadaa ninkaan la yidhaha salmaan alrushdi salmaan alrushdi nin kitaaba qoraa u ahay islaam u ahay muxuu gaaray dadkan ingiliiska markuu ku tiirsaday ayaa waxaa la yidhi diintan waxaad kasoo saartaa wax ceebaho ay leedahay nabiga caydiisa wuxuu quran ka raajiyay markaas muxuu noqday nin noloshiisida waxuu ku gatay dawladdaas dhaloo ilaaliyo hoyso hadda gabadhan dhaloo soomaaliya oo joogto hooland joogto macnaha dadaa ka shaqayseen waxaa la gaarsiiyey diinta islaamka waxyaaba qalad ay leedaha kasoo saar annaga waa kuu kaalmaynaynaa maal kastoo maanta la siiyey iyo darajo kastoo la siiyey maanta maxay ku dheh nolosheedaa cariri ku jirto meel ay adduunyada ka joogsay laada qofka marka shalay islaam u ahay maanta gaal keligeed maaha boqolaal qofood oo kale sidaa waxaad waxaad arkaysaa inta hadda taqaaniin soomaaliya boqolaal qofood qofaa saaka waagu u baryay isagoo muumina masaajid dukada galabtaa ilaahay wuxuu ku kalifay inuu maaragtay fidnoobo ama tuugow noqday ama dad muslima howdi naaraa u waajib marka musiibaa imaanayso musiibaa imaanayso marka qofku waxau ahaanaya saacadda saacadda ka dambayso ma taqaanid marka maxaa lagaa rabaa intaanay waxaas kugu dhicin inaad cibaado la timaadid oo camal saalixa la timaadid maxaa yeelay acmaasha saalixa waxay kaa xafidaysaa maaragtay khaatamuxumada qofka inuu camal saalixad laazimo saacad walba maxaa lagaa rabaa salaadaa dukatay ha isdhihin salaadaa dukatay waa cibaadaysta isdhihin markaa salaada dukatay astakfirullah astakfirullah maxaa yeele koonkiyaa ugu khayr badnaay nabi maxamed aa ugu khayr badnaay maxaa marka xadiidka kusoo aroortay assalaamu calaykum hadduu yidhaha maxaa ugu horreya kelmadda ugu soo horreysay astakfirullah astakfirullah astakfirullah haddii nabi maxamed istikfaaridaas salaado uu dukanayo mee dambeedu ka istikfaarinaya maya macnaha waxaa wa adiga weligaa camalka saalixood ku jirta ha isdhihin maqaamaad ku gaarta mar walba ilaahay tuub mar walba ilaahay tuub istikfaar la imow maxaa yeel markaas waxaa imaanayo in ilaahay ku xafido marka xadiidka rawahu muslim imaam muslim ayaa xafiday al- ayaa wariyey alxadiid athani xadiidka labaad marwiyin waayo kii la wariyey can abi sirwacata ayaa laga wariyey abi sirwaca nin la yidhaha ayaa laga wariyey radiallahu tacaala canhu nabagaas ninkaas waxaa la dhihi jaray magaciisa cuqbata ibnu xaaris ayaa la dhihi jaray radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqde ninkaanu reer quraysh u ahay waxa waaye maarata qabiilka la yidhaahdo reer bani nowfal ayuu kasoo ahay waxyaaba badan ayaa laga sheega oo maaragtay siiradu ay kasoo qaadataa laakiin hadda waa iska soo tegaynaa waxau soo islaamay fatxu maka ayuu soo islaamay ninkaanu wuxuu yihi qaala sallaytu waa dukadow yihi waraa nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga gadaashiisaan ku dukadow yihi bilmadiinati magaalada madiino ayaa nabiga gadaashiisa ku dukaday alcasra salaad casraan kula dukaday fasalama nabiga waa salaama naqsaday uma qaama waa istaagay musrican xaal ou yahay isagoo degdegaayo nabiga waaba istaagaba markau salaanta sii naqsanaayo horow ka istaaga waa orday fatakhadaa waa ka tallaabsaday riqaaba naasi dadka qoortooda dadka luquntooda nabiga ka tallaabsaday ilaa bacdi xujuri nisaa'ihi haweenadiisa qowladahooda qowlad kamid aho nabigu u degdegaayo fafazaca annaasu fafazica annaasu dadkiiya argaagixeen min surcati maxaa yeele nabigu asalamu alayku salamu calayku yiri ee dadka orodku dhex maray maxaa is yiri maxaa musiibaha soo dhacay maxaa soo socda dadku waa argaagaxeen fakharaja nabigu waa soo baxay calayhim korkooda fara-aa wou arkay anahum ayagaba qad cajibuu inay la yaabeen min surcatihi nabiga soo u degdegay inay la yaabeen qaala nabiga migo wuxuu yihi dakartu waa xasuustay shay-an shay ayaan xasuustay min tibrin cantoob oo dahaba cantoob yar oo dahaba ayaan xasuustay oo cindanaa ahaatay fakarihtu waxaan karaahiyeysay an yaxbisaniye inuu ku xabismo faamartu waxaan amray biqismatihi tibri waxaa la yidhahdaa shay yar oo inti laysu geeyo sacabka ahoo la kuuso dahabka carabta zamankaas kuuskuus ayaa loo cabiri jara waa la miisaamo jara macnaha inti laysu geeyo kaloo maaragtay cantoobta oo kala sooda ayaa la yidhahdaa ma tibriga waa dahab yaroo cantoob ah ayaa guriga nabiga yeeyay marka wuxuu yihi xalayo guriga ku baryay weli lama qaybin sadaqo ahay marka waxaan ka baqow yiri inuu coladan guriga siiyaan markaas nabig waxuu amray si degdeg ah loo bixiy macnaa nabiga muxuu kala degdegayay shayga wanaagaahee gurigiisa yaallo beriyaad dhiibay beriyaad sadaqaysa nabiga ma dhihi annagana hadda waxaa laga yaabaa bisha soo socotaad sadaqaysanaysaa inaan maalmaba kusii faraxno lasii jiifano bisha soo socotaa wax sadaqaysan doontaa nabigana wax agtiisa yaallo oo waxuu awoodi waaye sugi kari waaye intuu salaadi ou ka salaamo naqsade intuu adkaa ka akriyo waa sugi kari waaye si u degdega khayraad kuula degdegaay marka maxaa lagaa rabaa adigana wax walboo khayraada inaad sidaas ula degdegto maxaa yeele nafta gooray baxay ma taqaanaa nafta gooray baxayso ma taqaanin marka saas oo nabiga ahay marka fakarihtu nabiga wuxuu waxaan karaasay an yaxbisanii inuu ku xabismo oo fa amartu waxaan amray biqismatihi in la qaybiyo ayaan amray nabiga si ula degdegaayo wa fii riwaayatin waxay ahdeen kuntu waxaan ahayro khallaftu kii kusoo dib dhigay macnaa uga soo tegay fil beyti gurigan waxaan uga soo tegay uri tibran xoogaa yaroo cantooba oo mina sadaqati dahab yaroo sadaqa ah ayaan gurigu uga soo tegay fakarihtu waxaan nacbaysay an ubayitahu inuu baryo inuu gurigayga baryo ayaa nacow yidha atibri waxaa looga jeedaa qidacun min dahabi ow filatin cad yar oo tibra macnaha inti sacab cantoobka la saaro oo calaacasha la saaro oo kaleetood ayaa nacow yidhi inuu gurigayga sii yaala nacayow alxadiid athalid xadiidkii saddexaad marwiyin waayo kii la wariyay can jaabir bni cabdillahi ayaa laga wariyay qaala wuxuu yihi jaabir qaala qaala rajulun nin ayaa wuxuu yihi linabiyi sala allahu alay waslam nabiga wuxuu ku yihi yawma uxudin maalinka uxud ayaa nin wuxuu nabiga ku yihi ara-ayta ii wara nabi maxamedow amase ma aragtaa in qutiltu haddii aniga la ii dilo fa ayna ana rasuulka ilaahayow aniga haddii maanta dagaalka laigu dilo xaggeen ahaana qaala nabiga wuxuu yihi fi ljanati jannad ahaanaysa daad shahiidnimo maanta ku dhimatay jannad ahaane ninka timirow cunaayo ayuu wuxuu maaragtay isyiri timirta basii cuntaa markaasuu timirti o dhama tuuray faalqaa tamaraatin timirooyin ayuu tuuray kunna ahaayeen fii yadihi timir gacantiisa ku jirta u iska firdiyay uma qaatala ninka waa dagaal galay xataa qutila inta laga dilo inta laga dilo macnaha riwaayo kalea waxay ku jirtay intaan timirtan ka dhameeyo haddaan adduunyo sii joogo waaba nool dhirir badan wuxuu yihi haddaba haddaan jannada galaayo maxaan maanta u taagana jannada haddaan galaayo maanta maxaan u taagana marka maxay kutusaysaa khayr haddaad meel ku aragtid inaa u degdegto hadhowbaan samayn doonaa iyo beriyaan yeeli doonaa iyo waa rajaa laga qabaa inaan yeelo iyo baa lagasii fiican yahay waxaa waaye saacaddaas u degdeg ba adiga waayo alxadiid raabic xadiidka afaraad can abi hurayrata ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu allaa ka raali noqday qaala wuxuu yihi jaa waa yimiday rajula nin ayaa yimiday ila nabiyi sala allahu alay slam nabiga u yimiday faqaala ninkii wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ayu sadaqati sadaqateebaa acdamu weynin badan ajaran xagga ajirka sadaqooyinka la bixiyo tee ugu ajir badan oo ugu ajir weyn qaala nabiga wuxuu yihi an tasadaqa inaad sidaqaysatid walxaal waktigaas aada wax sidaqaysanaysidna anta saxiixun adoo nabad qabo shaxiixun oo bakiilaayo takshaa ka baqaysid alfaqra in fakri kugu dhaco oo wata'malu aada rajaynaysid alghinaa inaad taajirnimo heshid walaa tuhmil hadib dhigin xataa idaa balagat ilxulquumu intay nafta dhuunta kasoo gaarto gadaal maalka haw dhigin oo mugaas kabacdi qulta aad tidhaahdo lifulanin hebel intaas u leeyahay kada walifulanin kada hebelna intaasaa la siniyo waqad kaana lifulanin hebelna hadda ka hore intaasu ballan qaaday aad tidhaahdo taas waa laga fiican yahay ta maalka marka hore ceeshati markay naftu kaabixi tagto inaad tidhahdo intaasaa la siiyo hebel intaasaa la siiyo intaasaa la siiyo macnaha waxaad ogaatay maalkan inaadan adiga ku nacfinayn marka maxaad ka xaasidaysaa intii dadkaa dhexli lahaa waa sadaqaysana marka hore waxaa fiican dad sadaqaysanaysid intaad xooga leedahay oo leedaha maalkan ma ku nacfisaa oo wax ma ka qabsataa sadaqay markaad ogolaato adoo nabad qabo maalkaada inaad dhiibto maxaa kusoo baxday maalkii gacantaadu ka baxay waadna xoogaad leedahay markaasaa waxaa la dareemaa inaad nin sakriya tahay laakiin markaad dhimatid ama naftu ay inta timaado inaad tira hebel intaasaa la siiyo hebel intaasaa la siiyo waxaa waaye kuwa masaakiinta kaa dhexlayn waa ka celisay shalay markaad xooga laheedna dadkii u baahna waa ka celisay laba jeera muga aad dambowda waxaa leeyahay sufyaan thawri ayaa waa taabiciu ahay waxa uu arkay waa dhan cibaado badan dadka waxaa la yidhaha zaahidiinta sufyaalka kuugu darna kamid ahay waxaa la yihi inta loo yidhahda sufyaan thawriow gabadha yidhaahdo faadima binta cabdilmalik bin marwan waxay sidaqaysatay markay dhimanaysay laba boqol oo addoona oo iyada u joogay waxay tiri kulligood waxaa waaye xor wa toban kun oo dinaara utiilana sadaqa waay tiri mugaasoo laba jeeray gabadhaas dambi gasho cuur gorka sadaqaysa markay dhimanays maayno laba jeeray dambi gasho waxaa la shiikan waa ku farxa gabadhaa sadaqa badan ay baxsaa la yidhaha waxaa la maxaa dhaca maxaa shiiku saas u tiri wuxuu yihi markay xooga laheedna xoolahan ma bixinow marka dadka intay xooga lahaday maalka bixi laheeday naag sakriyaa loo arki lahay hadda markay dhimanaysana dadka ka dhexli lahay ka xijaabta maxaa yeele xoolihi laga dhexli lahay dadkii u diiday marka wiilkaan dad xor noqdo kii shalay kaa dhexli lahay beriga ma u doono kabi lacagti beriga ay dhexli lahaayeenna masaakiinay kala siisay marka wuxuu laba jeer bay dambi gashow waxay hesha iska dhaafay macnaha maxaa lagaa rabaa hadalka nabiga waayo waxaa lagaa rabaa inaad maalka bixisid adoo xoogi maxaa yeele markaad xooga leedahay ee aad leedahay amaad fakrisaa amaad dhibaatasaa ila lacagta maanta gacantaada ku jirta hadaad wada dhiibto maxaad dareemaysaa gacanta waxba kuma soo harin inaad shaqaysataa marka kuu bilaabo markaasaa waxaa la dareemi karaa inaad sadaqadu ay kaa lilaahi tahay laakiin markaad jirta cawad tida amaad dhimataa maya iska dhiib iska dhiib shalay ma dhiibi lahayn haddaad nabad qabta marka ma dhiibi lahayn marka ma dhiibi lahayn marka taasaa la rabaa camalka wanaaga inaad la degdegtid ayaa la rabaa waayahay mutafaqun calayhi xadiidka bukhaariya muslim aa isla wariya alxuquumu waxaa waaya majra nafsu nuumta mahay nafta ka baxaysa mugaad timaadi iyo walmari-una waxaa laga wadaa majra dacaami wa sharaabi cuntada meeshay maraysa markay naftu timaado inaad tira waxay waayo sadaq lama rabo alxadiidu alkhaamis xadiidkii shanaad marwiyun waay kii la wariyey can anas ibni maalik ayaa laga wariyey radia allahu tacala canhu allah ka raali noqdeen ana rasuul allahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay akhada waa qaaday seefan dagaalkan waa shay khatara midkan soo socdo nabiga wuxuu kor u qaada seef yawma uxudin maalinka uxud faqaala nabiga wuxuu yihi man keebaa ya'kudu qaadaayo minii haada seeftan yaa hadda iga qaadahayo fabasaduu aydiyahum asxaabtii o dhan gacantay weytaag nin walba aniga isii aniga isiyowi kullu insaanin minhum oo ayaga kamid a yaquulu wuxuu leeyahay nin walbaba ana ana aniga isii aniga isii fayaqulu faqaala nabiga magaas wuxuu yihi man ya'kuduhu bixaqihi seeftan yaa xaqeeda ku qaadahayo ila seeftan waxaa loogu talaga in lagu dagaalamo yaa inuu ku dagaalamo intay ka go-do dadka dhan waa ka joogsadeen fa axjama alqawm dadka dhan waa ka joogsadeen ila nin waxaa waaye intaa ka dhimatid seeftan hay ana maxay kutusaysaa yaa dhimasho diyaar u ah waayo ilan seeftan ninka qaata inuu dhimasho diyaar u yahu nabiga tilmaamay yaa diyaar u ah waa inuu u dhinto dadka dhan waa way joogsadeen faqaala abu dujaanata igaan abu dujaana la yidhaha wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu ana aakuduhu ana aniga aakuduhu qaadaayo bixaqihi seeftaan rasuulka ilaahayow anaa xaqeeda ku qaadayo fa akhadahu waa qaadiya ninkii fafallaqa waa ku kala baray fallaqa waa kala jabsho wa wuxuu ku kala jabshay haamal mushrikiina mushrikiintii oo madaxu uga dhambalay macnaha waa ku garaacay mushrikiinta oo si fiican uu garaacay si fiican ugu dagaalamay rawaahu muslim ismu abu dujaanata waxau ahay sibmaag ibnu khashinata ninkan waxaa waaya dagaalkii uxud dadkii ku dhinta u kamid ahay waad arki doontiin iskole siiradan kusoo qaadanaynaahe ninkan maalintii dagaalka ou dhacay ee uxud laysaga hor yimide nabiga ay gaaladii weerareen ee meesha godkaa ou galay ay gaaladii inta ogaadeen yidhahdeen alla ilaah maha nabigaa ku jira isla aadeen ayuu dhinac kala soo galay asou gaaladii saf kala maray ilaa markii dambe asagana intay gaaladii iskula naqdeen ay laayeen seefta markii dambe maxaa la cadkeed ayaa ku jabay oo gacanta intuu dambe waa soo laabay asna waa dhintay gaalo badan agtiisoo dhay dadkana waa ku laayay manaha waxaa waaye marka u ka sheekeyna anas ibn nadria ka sheekeynaya wuxuu leeyahay abu dujaana maalinkaas wuxuu sameeyey aniga maba awoodi karinba maxaa yeelay boqol gaalo iskala dhex gala seefta oo u jeeda inay kulligood warankooda dhifaanayo macnaa geesinimadiisa marka nabiga marka u dhahayo seeftan yaa qaadanayo khayrka waa la wada raba laakin yaa xaqeeda ku qaadanayo xaqeeda ku qaadanayo macnaha maxay keenaysaa yaa jihaadka dhab ugu dagaalamayo marka waxaa lagaa rabaa markii banaankaa la joogo kulligeyn oo la yidhaha jihaadka waa la rabaa fi sabilillahi inaan janno galno qof walba oo naga mida berig waxay leedahay alaa jihaadka waa la rabaa laakin marka inta xabad lalasoo istaago ama qor lalasoo istaago markaasaa la kala baxa markaasaa runta kala imaanaysa maaa ninka dhahaayo inuu ilaahay dartiisa dhimana iyo ninka dhahaayo aniga marka waxaa waaye sheeka iga aheyd waa la kala baxa marka qasadku waxau yahay in xaqa la qaato waa khayraad loo degdegayo abu dujaan marka muxuu u degdegay seeftii nabiga u qaatay gaaladii waa kula dagaalamay ilaa uu ka laayo ilaa uu ka laayo waayahay tawaqafuu waa ka joogsadaan xajamada laga wadaa fallaqa waxaa ka wadaa ay shaqa waa ku kala dhambalay haama almushrikiina madaxa haama waxaa la yidhaha madaxa dhinaca maha damboo daboolkaha la yidhaha maha damboo daboolkaa ayaa la yidhahdaa marka anaga waxaan dhihi darna markaa soomaaliya joogna ma aqaan kulley kugtaan idhaah maha kugta uga dabool marka kugta iyo meeshaas uga dabool ya a a umbada a a marka kugta anaga meesha ma aqaana alxadiid asaadis xadiidkii lixaad marwiyun waayo kii la wariyey can zubayr ibni cadiyin ayaa laga wariyey qaala wuxuu yihi ataytu waa imiday anas ibni malik ayaan u miday radia allahu tacaala canhu ninkan taabici weyn waayo taabiciyaalka oo weliba axaadiista qur-aanka ee maarata tafsiirada laga qaata ayuu kamid yahay wuxuu yihi annaga waxaan u nimid o yidhi anas ibni malik fashakownaa waa sheeganay oo waa ka sheeganay ilayhi asaga xaggiisaan u sheeganay maa shayan u sheeganay nalqaa aan kala kulanmayno min alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf waxa aan kala kulannay oo dhibaatahan usoo dacoono anas ibni malik waxaan leenahay dhibkaan oo kale weligiin ma arkeen waxse nabaga maka maqasheen marka faqaala anas wuxuu yihi isbiruu sabrow yihi fa inahu shaniya laa ya'tii ma yimaado zamaanun wakti ma yimaado ilaa waladii kii bacdahu zaman kastee joogo zamanka ka dambeeya ayaa sharun minhu kii hore ka shar badan haddaad isleedaa maanta adduunyada fitnaa jirto musiibaa jirto zamanka ka dambeeya unaa kasii dhib badan zamanka ka dambeeya ayaa kasii dhib badan xataa talqow intaad kala kulantiin rabbakum rabbigii intaad kala kulantiin samictuhu lafdigaas waa ka maqlow yidhi min nabiyikum nabigiina ayaan ka maqlow yidhi macnaha waxay kutusaysaa adduunyada saacadda saacadda ka dambayso inay kasii shar badan tahay saacadda saacadda ka dambayso waa kasii shar badan tahay maanta haddaa islaadaa dadkii diintiya ka tageen waa la liitaa cibaadaha dhacayso maalinta ka dambayso waa kasii dhib badan tahay maalinta ka dambayso waa kasii dhib badan tahay maxaa yeele annaga waxaa xasuustaa inta kasoo qaad caqligaynu garto markaan soomaaliya joogno kale ilmihii qur-aankay bare waayeen dugsigay aadi waayeen wax badan ma xafidaayaan hadda maba u sheegi kartidba marka maxaa yimid marka usheegideedii haddaan dhib naqan hadda maxaaba soo baxa haddana in ilmihiiba marka ay kuleeyihiin maxaa marka horta qur-aanka anaan bartee maxaa interesa iga soo gela maxaa yeele waxaa la dhaadiciyey wax oo maaragtay aan la taaba karin inaysan waxba tarin ilan cilmaaniya ilmihii laga dhigo haya kuwaan hadda waxaaba waaye aabba iyo ilaah iyo walxadba usheegay zaman ka dambeya maxaa imaa doono kuka silis oo ku dhahayo maarata ilah la sheega maxaa waay marka zamanba zaman oo ka dambeeya zamanba zaman oo ka dambeeya waa kawar qabtiin hadda waxaan jiro caalamka ama qawnaasho ama dhibaato ama filimadan iyo balaayada jirto todobaatameyda ma jirto todobaatameyda waa lala yaabi jira marka la filmaa jiro naaga triishaa jirto filimkaa lagu dhex jiraa waa lala yaabi jira hadda maanta maxaa la joogaa kulligood qawnaashada mugeyna berga caadi naqan qawnaashada inta laga tegay hadda maxay joogtaa iga gadaba ayada lafteeda marka waa insanka laska geriyahay laisku dirqaha macaasida hadda beriga maxay joogtaa insanka laska geriyahay maxaa kasii dambayn doono marka dambe in laisku qasdabo marka dambaba in laisku qasba imaana macnaha zaman ba zamanka ka dambeeya waa ka fidno badanya zaman ba zaman ka dambeeya waa ka fidno badanya marka adiga zamankaas aad joogtid cibaado saalixa ku dadaal zamanka aad joogtid cibaado saalixa ku dadaal ilaahay tuug inuu ku nabadgelsho ha isdhihin kan ka dambeeya samay doonta waxaa laga yaabaa dadka waxay yidhahdeen culimada waxaa dadka badanaa baabacso waxa la yidhahdo tasawuf manaa sawfa kelmada la yidhaha sawfa sawfa macnaha inaad tiraa hadhow hadhow hadhow aan ka dhigaa hadhow aan samay doona macnaha kelmada sawfada macnaha mar dambe mar dambe aan yeeli doona dhalinyarada maanta waxaad arkeysaa markaad tiraa maa dukata wuxuu kuleeyahay qani dhalinyarama markaad tiraa waxaan sida maa iska dhaafti waa dhalinyarana waa iga baaba'aysaa yaa kaa ballan qaadaayo inaa horta cimrigay kaaga baaba'aysaa gaaraysa hadday camrigaas aada gaartidna inaad soo hanuunisid yaa kaaga ballan qaada maantaad joogtaa wax ka qabsi karta qabso maantaad joogtaa wax qaban karta qabso macnaha bikriya wax qabana waa dadnimo xumo maxaa yeele bikri cimrigeeda adiga gacantaada kuma jiro gacantaada kuma jiro marka waxaa waaye zamanba zamanka ka dambeeya waa kasii xun yahay waxaa laga wadaa in adiga aad maanta waktiga gacantaada ku jiro aad ku xisaabtantid culimadu waxay yidhahdeen zamanka waxay uqabshaan saddex maalmood waxay yidhahdeen shalay maanta iyo birito shalay waa ku dhaaf camalkaad samaysay ama saalix ha ahaado ama ha xumaado wax ilahay ku xukumaa maa taqaana maanta la joogaad adiga leedahay bakrina makawar qabtid inaad gaaraysid in kale culimo kale waxay yidhahdeen saddex saacadoodba waayo saacaddi ku soo dhaaftay saacadda aad joogtid saacadda soo socotay culimada kale marka waxay yidhahdeen oo suufyada baaba saddex ilnibirsiyeeda saddex ilnibirsi ilnibirsi kusoo dhaafay waa nooleed kaa hadda joogtid aad joogtaa kan ka dambeeya inaad joogaysid in kalema la yaqaaniba marka maxaa lagaa rabaa adiga xilligaas aad joogtid waxaad qaban karti inaad qabatid xilligaas aad joogtid waxaad qaban karti inaad qabatid الحديث السابع حديث التضرات حديث التضرات عن أبي هريرة يا لغوري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحويري بادروا لدك دقا بالأعمال أعماش كلا دك دقا سبعا انت معناه ايسان تضر الشيء معنا عملك صالحا لدك دقا معناه انت أعماشا أعماش صالحا لدك دقا انت تضر مصيبة معنا hal tantadiruuna miyaad sugaysiin ilaa fakran fakri inuu idinku dhaco fakrigaasoo munsiyan idin hilmaansiiya oo wax allaala waxaad ahaydeen macnaha waxaan jirin idinka dhiga fakri manaa qofki la doo fakriyo qofaan la sheeganoo kaleo naqana waa laga talaabtana ma taasaad sugaysiin ow amase hinan ma waxaad sugaysiin taajirnimo mudgiyan idin qooqiya taajirnimo aad ku qooqdiin ood ku kibirtiin ood ku xadgudubtiin waxaan ahayn maad sugaysiin ow amase maralan ma waxaad sugaysiin jiro mufsidan idin fasaadiya jiro aad ka cibaadaysa weysiin jiro aad ka cibaadaysa weysiin hadda maanta hadaad xoog leedahay ood salaadii duka karto ood soomi karto waxaad dhici karta beri inay jiro timaado rukuuci weyso sujuudi weyso markaas aad tiraa sararta haddaad joogta maanta istaagnaa lahay waa istaagina waa rukuuci lahay maanta waa xoogaa leedahay waxaa imaan karta beri inuu jiro ilaahay keeno ama juudaan kugu dhaco jirkaada gogo ama baras kugu dhaco manaa wax kugu dhaca maa taqaana ama u kugu dhaco maxaa la yidhaha caqligana ilahay kaa qaado marka waxaa waaye jiro ku fasaadisa inay timaado ow amase haraman duqnimo mufnidan ku tabsiya oo macnaha ku dila haram oo macnaha ku dadejiya oo hore ku tuura ow amase mawtan mawtkaasoo mujhizan idin diyaar gareeya oo qabri idin diyaar gareeya qabri idin diyaar gare macnaha idin dadejihayo qabriga idin wadaayo qabriga idin wadaayo markaaso waxau idha awidijaalu mase waxaad sugaysiin dijaala sugaysiin dijaal inuu yimaado sugaysiin fa sharu haa'ibin shay haa'iba midka ugu shar badan waayo oo yuntadaru sharu haa'ibin haa'ib shartiisa wax la wax maqan kan ugu shar badan oo yuntadaru la sugo waa dijaal maxaa yeelay dijaal markuu yimaado ummad badan wax layha ummad badan wax leeha maxaa yeele asagaa imaanaayo ilaahnimo sheeganaa kii diida waa dilaa waxyaabo badan oo marka caqliga baniaadanka kaweyn oo hortaada ku samaynaa waxawaaye hortaada biyo dhilla ku shubaa dhulkiyaa badan kasoo baxa waa la cuna wuxuu kulaahaye qofuu hadda dila qofuu noolayha qofka caadiga marka waa ku hallaaba marka waxaa waaye shar la sugo midka ugu badan waay oo ugu xun waayo awis saacatu mase waxaad sugaysiin saacadda qiyaama inay idinku kacdo saacadda qiyaama inay idinku kacdo nabiga wuxuu yiri markaas fasaacatu saacaddu adhaa iyadaa wareerin badan wa amaru kana qaraar badan saacadda qiyaama hadday kacdo wax walba iyadaa ka wareer badan saacadda qiyaama hadday kacdo ayadaa wareer badan waxaad ka soo qaadaa shalay markay biyuhu kaceen qofkii asagoo fadhiya korkiisa ka arka biyihii oo yimideen haddaba xataa yidha waa orda ama guriganka gala meelu ka geli taga ma la arkaa qofkan qiyaamada ku kacda u lamid taha ma musiibo ku dhacdo saacaddaas marka naftiyaa ka baxa marka mulkan maxuu keenay waa dadejiyey waxa u dadejiyey waxau ilahay tish ka ahaa lahay kii marka ahlu khayrana ahlu khayr u naqana kii ahlu sharana sharti u gala marka mulkan waa ku dadejina saacadda qiyaama haday kacdana waa midaas arkeenoo oo khatarta badan leh ilahi wuxuu quraankiis ku yidhi bismi llahi raxman raxim ya ayuha naas itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiimun yawma tarawnaha tadhalu kulu murdicatin cama arlacat watalacu kulu dati xamlin xamlaha watara nnaasa sukaara wama bisukaara walakina cadaab allahi shadiid ilah markuu ka sheekeynaya meel kaasu suuratu walfajri wuxuu ihi wajia yawmaidin bijahanama yawmaidin yatadakaru linsaanu qiyaamo markii la gaaro waxaa la keenaya jahanamo la jiidayo xadiidka oo saxii muslimka muxuu ahay nabiga wuxuu yihi jahanama waxaa keenaya malaa'igta wado toddobaatan kun oo malag oo halkii malagba gacantiisu ay ku jirto toddobaatan kun oo silsilo oo bir ah oo intaasay ku xiranta jahanaba iskula celihayaan waa celi weynayo as ilahay fogaan le celi weyne markaasay jahanamada leeya dadka canaaba aqaana ilahay kuwa kucaasiyo cunaa jahanama soo fakatay marka maxaa qiyaasay baddaanoo mararka qaarkood aan musawirkeeda u jeednay aan ka aragtay dadka uga naxuu haayaahe jahanamo soo fakatay marka maxaa qiyaasay waa musiibo marka wuxuu ilahay nabiga yidhi fa saacatu saacadda adhaa wareer badan wa amaru ayadana qaraar badan wax lagu wareero saacadda u daran maxaa yeele saacadda markay kacdo qof kasta waa wareera wamaa hum bisukaaraa walakina cadaab allahi shadiidun cadaabka ilaahay ayaa daran oo khatar ah waayaha alxadiidu saamid baka dhamaan ka dhamaynaynaa xadiidkii sideedaad mar weyn waaya kii la wariyey maaragtay waxaa laga wariyey abi hurayrihi laftiisaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi yawma khaybara maalinkii khaybar la joogay ayuu nabiga wuxuu yihi lawcdiyana siiye oo siiye haadihi raayata bandiiradan ama calankan waxaan siinaa rajulan nin ayaan siinaa yuxibu llaha ilaahay jecel wa rasuulahu nin ilahay rasuulkiis jecel ninkaa ilahay rasuulkiis jecel oo yaftaxu allahu ilaahay ou kufu ku furo calaa yadayhi labadiisa gacmood ilaahay ou sabab uga dhigo magaaladan khaybar qaala cumarun cumar wuxuu yihi maa axbabtu ma jeclaysanin alimaarata in madax layga dhigo ilaa yawmaidin maalintaas mahayne maxaa yeelay hadalka maxaa ku jirtay nin ilahay rasuulkiis jecel marka inaan aniga naqdo kii ilahay rasuulkiis jecel maalinkaas waa jeclaadowna fatasaawartu waa ismumuujiyey soomaaliga waa taqana ismuujin kor isuba marka maaa nabigan kasoo jeeda kor isu qaaqaada maaa le nabiga ha ku akaaday marka kor ismuujiye saawartu waa ismuujiyey waayo lahaa anigoo rajaa-an rajaynaya an udcaa laha in aniga la igu yeero bandeeradaas la siiyo fadacaa nabiga waa u yeeriyey rasuulullahi sal ly slam rasuulka ilaahay caliya ibna abi daaliba u yeeriyey faacdaahu waa siiya calankii iyaaha isaga wa qaala nabiga waxauna yihi imshi soco walaa taltafid hana soo hasoo milicsanin oo hasoo jaleecsanin xataa yaftaxa allahu calayka ilaa ou albaabka khaybar ilaahay kaaga furo gadaal ha usoo jeesanin fa saara waa socday caliyun cali waa socday shay-an xoogaa yarow socday uma waqafa waa istaagay gadaalna ha soo fiirinaa leeda walam yaltafid asoon gadaal soo fiirin ow fasaraka waa qaydhiyey waa qaydhiyey yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow calaa maa uqaati calaa maadaa uqaatilu nnaasa maxaan dadka kula dagaalama dadka maxaan kula dagaalama fiiri inuu amarkii nabiga qaatana waa rabaa oo macnaha gadaalaha soo fiirinina leeda haddana xaqi muxuu kutusaa wuxuu leeyahay aan dagaalamay maxaan ku dagaalama aan dagaalama rasuulka ilaahayow waxaan ku dagaalamaa ii sheeg markaasoo nabiga meesha isagoo sii jeedo a waxaa la yidhi qaatilhum la dagaalan gaalada xataa intii yashhadu ay ka qiraan an laa ilaha inaan ilaah jirin ila allahu ilaahay weynahay maahine wa ana muxameda nabi maxamedna rasuulullahi rasuulka ilahay inuu yahay fa idaa waqtigii facaluu ay sameeyaan daalika inay shahaadateynka la yimaadiin hadday sameeyaan faqad manacuu way reebeen minka adiga xaggaada way ka reebeen dimaa'ahum dhiigooda wa amwaalahum maalkooda ilaa bixaqiha wixii diinta islaamka ku leedahay waxaan ahayn oo kale lagama qaadan karo waxisaabuhum dadkaas xisaabtoodana cala allahi ilaahay korkiisay ahaatay rawaahu muslim marka waxay kutusaysaa fatasaawarti yaan ka dan lahayna ninka khayraadkii u ordaay waa cumar ibn khadaab macnaha xog isu meedaay in isaga calanka la siiyo hadalka maaso naga khusayna oo macnaha wuxuu isu muujinaya ama adiga calanka lagu siiyaa marka waxa waaye khayraadka in loo degdego midda kaletood xadiidkan waxaa la yihahda waxaa loo daliishtaa dacwada diinta islaamka inaad dadka geeshiisa waajibay kugu tahay cali ibn abi daalib ee la yihi gaala la dagaalam inta seefta qaatid kalama dagaalamay wuxuu yihi rasuulka ilahi aan la dagaalamay sababta maxaan kula dagaalamay isheeg maxaa maxay kula dagaalamay hadday soo islaamaana hortaada laa ilaha illa ka yidhaahayn ma dili kari qofka adoo hadda dila hadduu laa ilaha illallah yidhaha seeftaada ka ceshana sida diin islaamka horaageeda macnaha qofkaan ma aha marka dhiiggiisa reer hebel waa ma loo dilaa maxaa loo dilaa adiga asaga ilahi oo simantir hadduu laa ilaha illa allahu yidhaha ninkan yahuudiga markau laa ilaha illa allahu yidhaha iyo ninka nabi maxamed la dhashay waa isuguma diinta islaamka marka maxaa waaye maxaan kula dagaalama iyo cadday wa maxna waxaa lagaa rabaa marka adiga jidka aad ku socoto dadka ugu yeeraysid inuu xaq ahaado oo ulajeedo aadan kala hayn hebelaa saa ku wata iyo ururkaasaa ku wata iyo reer hebelaa midable waxaas ka jecel iyo inaan waxaad ahaan waxaadu maxay yihiin lilahi dadkaan diinta inaad gaarsiiso qasadkaada inuu yahay war rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyay wallahu subxaana wa tacala aclam